bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh subaxnimo wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan khudbadeenna wararka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku howlan sidii muwaadiniinteeda ku dhaqan gudaha dalkaasi ukrain looga daadgurayn lahaa caasimada dalka ee kiyef faahfaahinna ka soo baxay weerar xalay ka dhacay degmo ka tirsan gobolka banaadir musharax madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa lacago ugu deeqay guddiga abaaraha gurmadka degdega si wax loo qabto dadka abaaruhu ay saameeyeen ururka jaamacadda carabta oo war ka soo saaray qarxyada ka dhacaya gudaha dalka soomaaliya hirshabeelle oo war ka soo saartay doorashadii maanta lagu waday in beledweyn lagu qabto oo dib loo dhigay soomaaliya oo ku baaqday in la joojiyo dhoofiinta dhuxusha kadib kulan loogu qabtay magaalada nairobi qaramidooda soomaaliya oo ugu deeqday dhaqaalo loogu talagalay sidii loogu hortegi laha abaaraha ka jira gudaha dalka soomaaliya intaas waxaynu qodobadaynay wararka kuwa dibaddana caasimada dalka kiyef caasimada dalka ukrain kiyef waxaa ka socda dagaalo xoogan ugu dhexeeya ciidamada ruushka iyo kuwa dalkaas ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi waa qodobadayna wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada warkaada dhamaystiran madaxweynihii hore ee soomaaliya musharax madaxweynimo ee dalka shariif sheekh axmed ayaa lacaga ugu deeqay dadka abaaruhu ay saameeyeen ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya shalay xalay fiidkii uu shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho ayuu shariif sheekh axmed ku sheegay in lacagtan isagu shakhsiyadiisa uu bixinay islamarkaana ugu talagalay dadku abaaruhu ay saameeyeen si wax loogu qabto dadkaasi if ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay dadka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan samata bixinta dadka abaaruhu ay saameeyeen ay ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay dadka soomaaliyeed inay isgarab qabtaan si looga baxo dhibaatooyinka ka jira gudaha dalka soomaaliya
waxgalka oo hay wadaan waana uga mahadcelinaynaa shaqadooda xilli mataqaanaa jimco ah inay taagan yihiin ilaahay subxaana watacalana waxaan uga baryaynaa in ilaahay hawsha u fududaayo hawshaani waa hawl aad iyo aad culus waana mas-uuliyad dhammaanteenna saaran dadka soomaaliyeedna waxay naga astaahilaan runtii inaan u wada istaagno xaaladda ay nooga warbixiyeen aadka u culus mas-uuliyad weynayna wada saaraysaa dhammaanteen runtii waana naxamuujinaysaa ilaahay subxaana watacalana waxaan ka baryaynaa in raxmadiisa ummaddan oo ku camimo ummadda soomaaliyeedna qalbigeedana isu dumo nabad siiyo barwaaqo asaga dhinaciisa ka timidna ilaahay uu siiyo marka ujeeddadu waxay ahaaday inaan guddiga warbixinna ka dhagaysano wax yaroo aan ugu talagalnay inaan uga qayb qaadano xamladana aan mataqaana ku wareejino marka intiina waa dhacda falilah alxamdu marka waxaan rabnaa inaan ku darsanno baaq aan u jeedinayno dadka soomaaliyeed meelay joogaanba gudaha iyo dibadda gaar ahaan dadka waxhaysta in ay ka qayb qaataan xamladan qof soomaaliya oo la badbaadiyo runtii waa wax aad iyo aad weyn abaaraha naloo sheegay aad iyo aad ay culus yihiin laakiin haddana weli meel wax badan la badbaadi karay joogaan dadka iyo xoolahaba in la badbaadiyo waa waajibna saaran marka intaysan gaarin meel farabaxa inaan ka qayb qaadano gaar ahaan dadka ganacsatada ah dadka dibad joogga ah ee waxili kara inay soo gurmadaan sida ugu dhaqsiyaha badan sidaasi lamida waxaan rabnaa inaan u mahad celino dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ee dadaalay ka qayb qaatay aad iyo aad u mahadsan yihiin
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya musharax shariif sheekh axmed oo isagu ku baaqiyay bulshada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii gurmadda loogu fidin lahaa dadka dhibaatooyinka abaaraha ay haysta ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya isagoona sheegay in lacaga uu uga qaybgeli doono arrimahaas islamarkaana ku wareejiyey guddiga faahfaahinna ayaa ka soo baxaya weerar xalay ka dhacay degmo ka tirsan gobolka banaadir faahfaahinna dheeraada ayaa ka soo baxaya rag hubaysan oo fiidnimadii xalay weerar loo adeegsaday bambaanino nooca gacanta laga tuuraa ku qaaday xarunta degmada hiliwa gobolka banaadir waxaana weerarka kadib dhacay iskahorimaad socday muddo daqiiqada ah dad la hadlayay idaacadda dalsan ayay u sheegeen in mar qura ayay xarunta degmada hiliwa laga maqlay jug hoogan oo bambahayd lagu weeraray ciidamo ka tirsan dowladda ee ku sugnaa xarunta kadibna israsaaseen dhex martay ragga soo qaaday weerarka ciidamada degmada warimaadkan ayaa socday daqiiqado kooban islamarkaana waxaa markii dambe goobta isaga baxsay raggii weerarka kusoo qaaday xarunta degmada la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo xaaladan caadi dib ugu soo laabatay lama oga khasaaraha ka dhashay weerarka uu ku bilowday bamka iskahorimaadka ka dhacay degmada heliwa gobolka banaadir mana jirto war uu ka soo baxay maamulka degmadaasi taliska ciidamada booliska ee dowladda federaalk ee soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhowaan weeraro ka bilaabay ku bilowday qaraxyo ku qaaday saldhigga degmada kahda deegaanka daarusalaam ee magaalada muqdisho waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhimashay dhaawacay weliba burbur soo gaaray goobihii dhismayaasha weerarka lagu qaaday ururka jaamacadda carabta ayaa war ka soo saaray qaraxyada xooggan ee ka dhacaya gudaha dalka soomaaliya kulan ay yeesheen ururka jaamacadda carabta islamarkaana ka dhacay magaalada kaahira ayaa looga hadlayay qaraxyada ka dhacay gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale ay sheegeen in dagaalamayaasha al-shabaab ay ka dambeeyeen qaraxyada inta badan ka dhacay gudaha dalka soomaaliya waxaan cambaaraynaynaa gebi ahaanba qaraxyada ka dhacaya gudaha dalka soomaaliya ay qaadaan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana sidoo kale aad u cambaaraynaynaa dhibaatooyinka dagaalamayaashu ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya ururka jaamacadda carabta ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda federaalka iyo ciidamada amisom inay ka hortagaan qaraxyada ka dhacay gudaha dalka soomaaliya waxaana ururka jaamacadda curabta oo baaq uga soo saaray dhinacyada ay qusayso doorashada gudaha dalka soomaaliya iyagoona sheegay in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro arrimaha cakiran ee dagaalada gudaha dalka soomaaliya iyo dhinaca doorashooyinka ka jira gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale ugu baaqeen dowladda federaalka ciidamadeeda kuwa amisom inay iyaguna feejignaan dheeriya ka sameeyaan qaraxyada dagaalamayaasha al-shabaab inta badan ay qorsheynayeen ay ka dhici karaa gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho maamulka hirshabeelle ayaa war ka soo saaray doorashadii maanta lagu waday in lagu qabto magaalada beledweyne oo dib loo dhigay maamulka hirshabeelle ayaa sheegay inuu kuraas ka mid ah golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta oo sabti ah lagu waday inay ka dhacdo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dib loo dhigay iyagoona sheegeen in arrimo farsamo ay tahay waxaana sidoo kale maamulka hirshabeelle u qaabilshan dhinaca doorashooyinka heer federaal heer maamul goboleed aan iraade iyagoo ay soo saareen qoraalkan ay ku sheegeen in doorashadan la qaban doono maalmaha soo socda toddobaadkii hore aynu soo dhaafinay hay-ad kadib markii lix kursi oo ka mid ah baarlamaanka federaalk ee soomaaliya hirshabeelle u matalaya doorashadooday ka dhacday magaalada jowhar magaalada aan iraahday beledweyne inkastoo guddiga doorashooyinka heer federaal qaar ka mida kuraastaasi hakeen laakiin kadib ay fasaxeen doorashadaasi inay ku dhacday si rasmi ah dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ku howlan tahay sidii ay usoo badbaadin lahayd shacabkeeda ku dhaqan gudaha dalkaasi yukrayn gaaraan magaalada caasimada kiyef war qoraal ah hadda ay soo dhigtay wasaaradda ah arrimaha gudaha ee barteeda twitterka iyo weliba facebook ay ku sheegtay in dowladda soomaaliya gaaraan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku mashquulsan tahay sidii dadka soomaaliyeed ee gaaraan ardayda wax ka baranaysay magaalada kiyef looga saari lahaa dalkaas islamarkaana loo geen lahaa waddamada dariska lah dalkaasi yukrain dowladda ayaa sidoo kale soomaaliya sheegtay inay dowladaha kale ee dariska laha dalkaasi yukrain ka codsatay in muwaadiniinteeda loo ogolaado inay ka soo gudbaan xadka labada waddan ay wada wadaagaan waxaana sidoo kale ay sheegtay inay ku tala jirto in halkaasi ka soo baxaan islamarkaana ay geeyaan muwaadiniinteeda soomaaliga ah ee ku sugan dalkaasi yukrain waddamo dariska la ah gaar ahaan dalkaasi poland ama romaniya daliska ciidanka traafikada puntland ayaa ugu baaqay dhammaan wadayaasha gaadiidka reer puntland inay si feejignaan ay ku dheehan tahay u kaxeeyaan gaadiidka xilliyada ay ku safreen waddooyinka waaweyn ee puntland daliska ciidanka taraafikada puntland oo shalay qarno ku qabtay shir looga hadlay islamarkaana ku soo bandhigayeen daraasad la xiriirta shilalka inta badan ka dhaca deegaanada puntland taliyaha ciidanka taraafikada taliyaha ciidanka ilaalada waddooyinka ee taraafikada ee maamulka puntland ayaa sheegay in inta badan shilalka ah ay ka dhacaan waddooyinka deegaanada puntland ay sababaan dhimashay dhaawac waxaana inta badan deegaanada soomaalida shilalka u badan ay ka dhacaan ay yihiin magaalooyinka hoos yimaada ee puntland inkastoo waddooyinka ay yihiin kuwo aad u fiican qaarkoodna ay yihiin kuwo aan waditaanka sida xawliga aan ku wanaagsanayn ay sababto in shilalka ay ku dhacaan ay ka dhacaan halkaasi halka kuwo qaarkood ay isaga hor yimaadaan gaadiidka waaweyn ee xamuulka iyo kuwa raaxada sababtana dhimashay dhaawac soo gaara dadka rakaabka ee gaadiidka saaran ilaah ciidanka taraafikada arrimahaasi oo dhan sharaxaya
tiro aad u badan weeye ama dhimashada ha noqoto ama dhaawaca ha noqoto ama baabuurta hantida laga bixiyo hantida halkaa ku burbudhay ha noqoto intaa waxay noqonaysaa runtii wax aad iyo aad u kala fog ayay noqonaysaa haddii ala yidhaahdo Ee, runtii taraafikadu waxa weeyaan hormuudka wadooyinka ama hormuudka nabadgelyada wadooyinka ee runtii caalamka markii la jalleeco ama wadamada deriskayla ah waxay ka mid tahay meelaha ugu xoogan gaari dhaqaaqi kara iyo gaari meel dhigan kara iyo midna ma jiro laakiin innaga labaatan iyo eh, soddon iyo kow sano ay- ayaanu burbur ahayn waxa weeye dadka haddeer baabuurta wata- wata sharci iyo nidaam midna lama- lama- la- ma aysan arag marka waxaa la rabaa qofka in horta lagu ababiyo nidaamka iyo shaqada ay leedahay wadooyinka dhibta ugu weyn waxa weeyaan ee, ilmo kasta ama tahriib ha laga reero ama meel kale ha- ay- ha loo diida ama iskuul ha la- ha ka haree waxaa la sameeyey in gaari loo gaday isagoo aan garanayn ee, nidaamka iyo sharcigii wadada dhinacuu ka leeyahay baarkinka meeshuu ka istaagayo mid intaba meeshuu la afreeshada u ridanayo
taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee puntland ayaa arrimahaasi oo dhan ka hadlayay ku saabsanaa shilalka ka dhaca wadooyinka waaweyn ee puntland ee sababa dhimashada iyo dhaawaca qaramada midooba ayaa dhaqaalo ugu deeqday qabaraha ka jira gudaha dalka soomaaliya kulan ka dhacay xarunta qaramada midoobay ayaa looga hadlay dhibaatooyinka dhaqa- dhibaatooyinka abaaruhu ay saameynta baa inay ku yeesheen shucuubta ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale ay sheegeen in dhaqaalahan loogu talagalay in wax looga qabto abaaraha ka jira gudaha dalka soomaaliya dhaqaalahan ayaa loo soo marsiin doona heedaha qaramada midow qaabishan ka hortaga masiibooyinka sida hay-ada w f b iyo weliba heeda kale u qaabishan qaramada midoobay arrimaha bini'aadanimada waxaana sidoo kale dhaqaalahan loogu talagalay sidii dadka shacabka loo soo gaarsiin lahaa gargaarka ay u baahan yihiin marka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dagaal aad u xoogan ayaa haatan waxa uu ka socdaa wadooyinka waaweyn caasimada dalkaasi guleena kiyef dagaalkan ka qarxay wadooyinka magaalada caasimada ee kiyef ayaa siday ku warantay wakaalada wararka ee dalkaasi ukraine dagaalkan ay haatan waxauu ka socda wadooyinka caasimada ayaa lagu yira bayaan ka soo baxay dowladda waxaana dowladda shacabku ugu baaqday inay raadsadaan goobo gabaada islamarkaana ay u dhowaadaan ayna u dhowaadaan goobaha daaqadaha guryaha ama inay bannaanka u soo baxaan sidoo kale waxay wararku sheegayaan in dagaal xoogan oo ka socda gudaha iyo maga- iyo hareeraha magaalada caasimada kiyef dhinaca kalena qaraxyo dhowra ayaa hadda laga maqlay magaalada kiyef halkaasi oo hadday ka socdaan duqeymo xoogan dowladda ukrain ayaa sheegtay in sideed iyo toban kun oo guryaha ee da- qoryaha darandooriga u dhaca lagu qeybiyey mu- muwaadiniinta doonaya inay duulaanka ruushka ka hortagaan muuqaala lagu baahiyey lagu- laga baahiyay duqeymaha maanta ayaa muujinaya gaadiidka gaashaamaan ee kusii qulqulaya wadooyinka caasimada ee dalalka muuqaalo laga soo duubay duqeymaha maanta ayaa muujinaya gaadiidka gaashaamaan ee kusii siqaya wa- degmooyinka waqooyiga ah ee magaalooyinka waxaana sidoo kale midowda yurub cunaqabatayn uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaasi valadimir putin wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Re- sergey lavalov warkii subaxnimada idaacadda dalsal khiyaartana dhegeysanaysa wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel